aroornimadii hore saaka ayaa guud ahaanba somalilan si siman looga bilaabay dabaaldega sanadguurada labiyo labaatanaad ee madax banaanideeda iyadoo gebi ahaanba dadweynaha oo ku labisan calanka saddexda midab ee somalilan ay soo camireen jidadka halbowla ah ee magaalooyinkaasi magaalada hargeyso iyada ay ka dhacaysay munaasabada ugu weyn ayay kala qayb galeen mas-uuliyiin tiro badan oo ugu horreeyey madaxweyne axmed maxamed siilaayo iyadoo barxadda hore madaxtooyada ay gaardis ku mareen ururada rayidka ah ardayda jaamacadaha dugsiyada kala duwan shaqaalaha dowladda ciidamada qalabka sida iyo weliba gaadiidkooda madaxweyne axmed maxamed siilaayo oo shacabka si toosa goobtaasi warbaahinta ugala hadlay ayaa ku dheeraaday marxaladii kala duwanaa ee somalilan soo martay iyo waxyaabaha u qabsoomay xukuumaddiisa isagoo beesha caalamka baaq u diray madaxweyne siilaayo islamarkaana sheegay inay somalilan ahaan jirtay qaran jira oo taariikh leh beesha caalamku waxaan leenahay dadka yagu waxay u tashadeen aayahooda dadka yagu waxay la soo noqotay dalkayagu wuxuu la soo noqday madax bannaanadiisii iyo qarannimadiisii somaliland waa xaqiiqo jirta saxay xaqtoona ma aha in beesha caalamku iska indhatirto ama iska dhegatirto xaqiiqda aan humaagga lahayn bulshada somalilan waxay xaq u leedahay self determination sida bulshada caalamku intiisa kale dalkani ma aha waxa la dhashay wuxuu leeyahay taariikh wuxuu dadkiisa u soo galeen halgandheer dadaalkaas oo ay ku hantiyeen gobonnimadii kii gumaystihii dalkoodana kaga kiciyey gacmahooda iyagoo rabbigood la kaashanaya xuska sanadkan oo ahaa mid si weyn loo soo abaabulay islamarkaana ahaa mid ay dadku xamaadsanaysnaayeen ayaa geesta kale madaxweyne siinaaya uu ka hadlay ka qaybgelista somalilan ee shirarka iyo weliba fagaarayaasha lagaga hadlaya qadiyadooda taasi oo sheegay inay ku kasbadeen daneeyayaal cusub oo maalgashi ku sameeya somalilan isagoo intaasi raaciyay in hanashada madax bannaanida somalilan ay u fiili doonaan geed dheer iyo weliba mid gaabanba waxaan kulamadaas ka dhashay kana soo baxay heshiisyo caalamku goobjoog ka ahaa ka yahay oo sumad u ah jiritaanka qaranka somalilan inaan faragelin lagu samayn lagu samayn karin qarannimada somalilan wax walbana lagu dhammaystiro wadahadal iyo wadaxaajood ku dhisan nabadgelyo iyo is-ixtiraam waxaannu kasbannay daneeyayaal cusub oo maalgashi ka bilaabay dalkeenna gudo iyo dibadba arrimaheenu waxay galeen marxalad cusub waynu ku xaqiijinayno horumarka dalkeenna iyo hanashada madax bannaanida geed dheer iyo geed gaabanna waynu u fuuli god kasta oo aynala gashana waynu ka saari doonaa insha allahu tacaala dhinaca kale madaxweyne axmed siinaye waxauu ka hadlay midnimo dib u dhex marta somalilan iyo soomaaliya isagoo sheegay inaanay diyaar u ahayn waxa ugu yeedhay riyadii beenowday ee shanta soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxda bulshada soomaaliya hindisaha midnimada annagaa keenay nalama khasbin shalay annagaa soomaalinimada dan moodaynay oo waana la nacsiiyey annagaa bilaa shuruud iyo is-aamin ku tagnay waxaana lagu kalifay inaannu idinka aaminka baxno waxaannu soo tijaabinay midnimada kalsooni dambena naguma hadhin diyaarna uma nihin riyadii beenowday
xuskan oo ahaa mid muddooyinkaba si weyn looga dareemayay gudaha iyo weliba waddamada dibadda ay ku dhaqan yihiin dadweynaha reer somalilan ayaa marka laga yimaaday sabaabulka iyo weynaynta maalintan ee shacabka somalilan ay ku sugnaayeen sidoo kale ay wafdi ka socday waddanka jabuuti kuwaasoo shacabka ku hambeliyeyey munaasibadan waa kan cali cabdi faarax oo wafdigan hogaaminaya wafdiga aad sheegtay ee ballaadhan ayaannu ku dhumid waxaana soo diray madaxweyne ismaaciil cumar geelle wuxuuna soo faray in walaalkii madaxweyne axmed maxamed maxamuud ummadda iyo ummadda reer somalilan dabaaldegan weyn ay u dabaaldegayaan siddeed iyo tobankii maa oo labiyo labaatan dirsatay wafdigeygana wuxuu ka turjumayaa walaalnimada iyo walaalnimaanu nimid kalgacalayaanu nimid ciiddaad ciidaysiin inaannu idinla ciidno ananu idin hambalyeenno ayaanu nimid mar kale halkanaan ka sheegaya ka cabiraya hambalyada walaalnimadu ay ku jirto darisnimadu ku jirto dad isle oo isku dhiiga ka dhaxaysa hambalyadeed iyo walaalnimadeed ayaan idiin sidnaa waan u hambalyeynaynaa ummadda somalilan madaxweynaheega iyo xukuumaddooda dabaaldega sanadguurada labiyo labaatanaad ee maalinta dib ula soo noqoshada madax banaanida somalilan ee maanta ayaa kusoo gabagabowday si nabadgelya iyadoo si weyn ammaanka loo adkeeyey islamarkaana la xadiday isu socodka gaadiidka marka laga reebo tiro xadidan oo la siiyey waraaqo dhaqdhaqaaqa iyadoo sanadkanna ay ku cusbad inaan la isugu tegin goobta fagaaraha beerta xurriyadda oo awal ay isugu tegi jireen shacabka iyo weliba mas-uuliyiintu iyadoo goobtaasi shacabka looga qudbadayn jiray waxaana xuskani uu kusoo beegmayaa xilli ay somalilan wadahadallo kula jirta soomaaliya cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa